bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu dhugunsadayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyow baayi dhabo hamiin fayla dhugunsadayaal siolboysinindheegahaytan idaacadda maqalsha siindeerahaya dhammaantiinba qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheego doontan onuunahasin gudbii doonna haddii ee bunraalo kunagada weliba kumidaha madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo shir gadoomiye kolonka khamiislaha golaha warbixin koo kooban iyo laku dhegaysaday qaar kumidda xubnaha golaha wasiirrada warbixinada laku dhegaysaday ay kumidde kolonka samay diiradda laku saari barnaamijka siinka hayna dhegaystayaal unuunahasiin gudbii doogna guddiyada doorashada habka langmari welib waa qaab lanka qanaca korna shakhsiyadday maka qanaca siniyeeri xildhibaan ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanka seykeow barnaamijka ka dheega doontaan antiyaana araga ariiki kiikay weliba loo qaaday beese deres lama boqol oo dollarka maraykankee in ariikay xoriyaddiis reedland siina weliba oo kabatay beese deerasa soddon kun dollarka maraykankee saasayna weli beertay hooyo soomaaliyeed oo kuriishayla ku hiri mudosha ariisha hirinya muddo dhowr sannadee haddaba may sababta ariisha intaasaysinan hirinya ayse hiri ma dawladduwa mise shakhsiyaad kala mise ururada dalka ku jara barnaamijka siinka la wadaago doogna dhugunsadayaal haddii aleedama farmaajo yahaaye caqabadda koowaad ee doorashada dalka in dalka in heshiis doorasho dalkiya ku dhiida mise mucaaradki yahaaye ama farmaajo taageersanaaye in doorasho dalkiya ku dhiida barnaamijka ka dheega doontaan intii aana galmudug madaxweyne ka haaye cadaado korshaya diyaaradka maraaya qoorqoor markii la dooraday horay weliba uuse ka seeday cadaado taasayna welib waa qalad weliba haayay dubigii liin adeegsaday jaariyeeri madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf oo geeka ku hadali madal kudhiidi magaalada muqdisho barnaamijka ka dheego doontaan macadka siyaasadda xibad iyo weliba magaalada muqdisho qabaday dood wadaag ku saabsan amniga iyo nebadda doodaas kureed maylaha may waraylaha ku saari barnaamijka ka dheego doontaan dhegaystayaal dowladda federaalka soomaaliya oo muqdisho ka qabatay kololanku hadalay ka faa'iidow ka faa'iidaysadowka biyaha webiyada dalka dadka soomaaliyeed ka faa'iidayna biyoogaas haddii inka faa'iidinaysada wal ku yaabee sannadaha dareera ee roobabku qubadu doona inyo ka faa'iidaysadaan barnaamijka ka dheega doontaan dhugunsadayaal qodobadaas iyo qodobadii kale haniyo kororaya barnaamijka siinkahayn haddii aleedama xasan aadan kayr iyo barnaamijka sanaahay doona muddada ushoobada ka jara maxamed calina barnaamijka siinla dareedhsii doona waana hasaari kolkoo kaleed iyo dabagalkaa ka dhowaada hagaag dhegaystayaal hamiin faylas kas isinindhegahay tan idaacadda maqalshaha hasiindeerahay dhammaantiinba madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen weliba shir gadoomiyey kolonka khamiislaha golaha wasiirada weliba warbixin la ku dhegaysaday wasaara wasiirada caa- wasiirada caafimaadka amniga qorshaynta walbarashada iyo arrimaha gudaha intaasay kureed golaha shirgadoonsha weliba si foolkafoolelanka cambaariyey in guddoomiyaha gobolka banaadir waanay waayeelka magaalada muqdisho booqashaan ka wargelina maamul goboleedka koonfur galbeed usakasaadi deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed intaasay kureed kulanka madiha dhammaaday weliba warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada maamulka us-ono kuwarbahi kuwarbi ajandooyinka shirkaasay ha ku bahi Een, madaxweyne cabdicasiis xasan maad lafta gareen oo ku warbiyey safaradii shaqo oo arrimo doorashooyinka qaranka somalilan ku duhawaayey uu sakaseedi magaalada muqdisho kaasoo madaxweyne cabdicasiis een, een, nin sheegay runtii amba golosha wasiirada uusan sheegay inuus ahaay safar runtii een, arrimo masiiri ah oo aad iyo aad muhiim ah runtii la kafalanqeeyey runtii 17 september hiliskii haayay doorashooyinkana la hakameel mariyey kaasoo maylaraayuusaad goloshay wasiirada runtii warbixin dheer usku siiyey inka dambeyn soo maylaraayuusaad waana nin sheegay inay wadanka doorasho galahay runtii waanan baahantay in maylaraayuusaad mas-uuliyiinta eh, qof kastoo mas-uul ah runtii in mas-uuliyad ku saaranta inuus doorashadaasi runtii walaa unku eedanayay runtii eh, koonfur galbeed inuus yani insurum waan ku qayb qaadado Een, madaxweyne cabdicasiis saas hadda wayba ku dahoway doorkii uusa ka lahay runtii een, hiliskan ka dambooyey ee, oo muqdisho yani doorashada wadanka laka saxiixi qaybtii tumaility february runtii baydhabo ku dhiidi runtii usoomaylaraayuusa aada soomaali dhan iyo wada ogta doorka usku qaadida oo ahay runtii door aad iyo aad jamiilan ah oo runtii een, mugwin ka fadhiyay runtii Een, wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way warbixin guud isku biyey xaalado amniga ee isbuucyada laha dhaafi deegaanada koonfur galbeed soomaaliya usoo maylaraayuusaada ku dahowi walyaabo yar yar oo runtii qaraxye oo nimanka nabad iyo nolol diidka ayuu ku jeysadeen magaalada kumeel gaarkeena ee koonfur galbeed ee baydhaba ee, iyo horumaradii laku deyri runtii caqa- een, dhibaatooyinkaasi nimanka nabad iyo nolol diidka ee shabaab oo maylaraayuusaada wasiirkuusu sheegay in maylaraayuusaada nimanka qaswadayaalka hayay wasaaradda amniga iyo la kahadladaas laamo amniga runtii in suurta galay inay ogolanta laha ka dhiga waana mayla raayayu sacda cadaaladda la marsiiyi doona way kaloo mayla raayayu sacda wasiirka amniga isku dahowey een, walyaabagii ee, ku dhihi deegaanka daynuunay ee gobolka baay oo nimankii nabadiin olodiidka al-shabaab iyo weerarha ka qaadeen kaasoo ciidamada ee, dowladda federaalka iyo ciidamada koonfur galbeed runtii een, arrin- een, weerarkaasi runtii guul eediya dambileerin iyo kusheenin runtii nimankiina mayla raayayu sacda meeloog iyo kukoyan runtii mayla raayayu markii dambe laka guulaysaday iniyo meel iyo kukoyan laka nagay Ee, wasiirka way kaloo ku dahoway runtii maadaama wadanka doorasho uusa galahay een, xaaladda may la raayayo saada arrimo doorashooyin la galahay iniyo eeta in la xoojiyo amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan way kaloo nin sheegay in wasaaradda amniga iyo bandhiga doonto qorshayaal sidanka dhaqsi ah badan oo la ka xoojiyaa deegaanada ee, ku dhigi doonaan een, arrimo een, een, doorashooyinka sida baydhabo iyo baraawi runtii oo soo waana sheegay in amniga guud maalmo doorasho maadaama la galahaaye wasaaradda amniga sidii hor isi ku duuban runtii iyo habandhigi doonta insha allah haddana waybaba sheegay ini laamo amniga usoo lakaalada runtii saraakiille qusayti dhiniga amniga oo hadlahaya milatarigii booliskii iyo nabad sugidii daraawiishtii ini maylaraayusaada markasta hegan ka jiraan sidii cadowga linku difaacan lahaayay shacabka kan maylaraayusaada koonfur galbeed soomaaliya Een, eh, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wayba ku dahoway safar usa kaseedi degmada diinsoor ee gobolka baay safarkaasoo runtii howlo shaqo haayay oo an ka weynaayeen runtii eh, qiimeyn laka suubiyaw een, eh, waro oo la fadaaw inii maylaraayusa laka fuliyo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya qiimeyntaasoo maylaraayusa aada waro us- iyo haka suubiyeen eh, degmada diinsoor saasaato arrimo caafimaadka ka saabsan oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadkaba iskula shaqeeyeen oo meel raayuusaada la fadahay iyona inii la kafuliyo degmada diinsoor iyo deegaanada kale koonfur galbeed soomaaliya balse tan meel raayus wasiirku wayba sheegay inii arrimogaas runtii meelfeyle marahay way kaloo sheegay wasiirka een, qorsheynta inii meel raayuusaad maalmooyuusa ka sugnayay degmada diinsoor ee runtii xaalado madaas meelo ku jiri bini-aadanimo walbarasho caafimaad nin walbaba meel raayuusa daraaseen iyo ha ka suubiyeen runtii walyaabaga horumar ee laka tallaabsaday iyo caqabadoo teegan runtii dhammaantiyo usun ku warbiyey golo wasiirada ee koonfur galbeed soomaaliya warbixin guud iyo way ashaatu laku dhugusday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo usu gudahoobay runtii horumarada wasaaradda arrimaha gudaha iyo kubadda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dhismo golayaasha deegaanka koonfur galbeed soomaaliya sida degmada waajid oo mayl raayusaada dhismo golo deegaan runtii laku hirgeliyey taasoo mayl raayusaada dhammaan ummado reer koonfur galbeed soomaaliya iyoeta tallaabo horumar ee runtii ini mayl raayusaada degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya laku hirgeliyey golo deegaan runtii wasiirka waybaa sheegay ini mayl raayusaada safaro usakaseedii gobolka shabeellada hoose sida marka iyo mayl raayusaada deegaano kale hooskooyaw arrimogaas maylarais golo deegaanka uusa qiimeyn badan ha ka suubiyi way kaloon waana sheegay ini hadda waqti xaadirkan runtii degmada baraawe oo ah runtii caasimadda koonfur galbeed soomaaliya iniyo ka sugayiin runtii mas-uuliyiinku dareer wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha haanaaso maylarayusaada runtii dib heshiisiyiin iyo arrimaha oo maylarayusaada golaha deegaanka iyo un ka sugayiin caasimadda koonfur galbeed ee baraawe dhowaano la rajeeyi doono ini maylarayusaada caasimadda koonfur galbeed iyo welada doonta golo deegaan sidii degmooyinka kale koonfur galbeedba linku qorsheeyahayo maylaraayus iniyo weeladan golo deegaan degmooyin eedeed an fara badan yaa maylaraayusaada qorsheanka jirta wasaaradda arrimaha gudaha ini sida raqsiha badan sida marka maylaraayusaada baraawe degmooyin kale oo baay ku tirsan degmooyin kale oo gobolka bakor ku tirsan intaba way kaloo maylaraayusaada wasiirka sheegay runtii arrimogaas oo dhan way kaloo wasiirka arrimaha gudaha uskudahoobay safar usakaseedii degmada daafeed runtii oo maylaraayusa arrimo yar oo shaqaaqooyinku dhiyeen markii dambana maylaraayusaad wasaaradda arrimo gudo iyo ka guulaysatay in arrimogaas la xaliyay runtii ka dambooyinna maylaraayusaada nidaamkii iyo shal dambooyintii iyo maamul maylaraayusaad runtii cusub ujeeyeen runtii degmada daafeed wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa maylaraayus inu ku dahoway imtixaanaadkii inkada dambooyey maylarayusaad koonfur galbeed laku hirgeliyey oo haada lahayeen fonfoorka amba fasalka siyeedaad intaba usoo maylaraayusaada waana yani golo wasiirada usahanka bandhigi ini sanadka hore imtixaanaadkii dugsiyeedkii la qobaday iyo sanadkan farqi eediyeed wiin runtii andhaxoy taasoo maylaraayusaada tirada madii ada fiirida walbadanka sharka disiyin runtii tirada isbedel badan ka kooyi goobo laqoqobaday imtixaanaadkan iyo nufsasholeerag hore iniyuu kugu disanyiin runtii sanadkii hore oo sanadkun eediyeed walbadan runtii wasaaradda iyo ka tillaabsatay saas haatow wasiirka wayba qorsheeyay runtii ini xarumo amba ero iskuulaad cusub mawasaaradda iyo rajayahayd iniyo kufulida deegaanada maylaraayusaad koonfur galbeed soomaaliya dhismasho runtii way kaloo wasiirka kudahoway runtii barnaamijka amba mashruuc leeraw bar amba baroy oo maylaraayusaada hay-adda u s aid dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo garab ku sii hayta kaasoo maylaraayusaada laku hirgeliyey ilaa iyo afar degma oo ku shal tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya howlaasna maylarayusa si habsami leh oo fayl runtii iyo ka dareerta wasiirka wasaaradda caafimaadka yaa usin wayba kudahoway tallaalkii inka dambooyi face shay lamaad runtii oo la sheenay koonfur galbeed soomaaliya talaalkaasoo runtii bilaawada runtii madaxweyne cabdicasiis iyo madaxda kale ee koonfur galbeed dhammaantiyo qaar kumid ee runtii iyo qaadadeen runtii talaalkana si habsami leh andareera maylaraayusaad wasaaradda caafimaadkana runtii arrimogaas talaalka covid nineteenka runtii il eediyeed gooni iyo kahayta runtii waana maylaraayusaad mahadnaq yani linkijeedii hay-adowga maylaraayusaada arrimogaas ha fududaayeen runtii inka dambooyin wasiirka caafimaadka wayba anka baaqay dhammaan mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo dhammaan heer shacab iniyo maylaraayusaada qaadadan talaalkaasi oo runtii usaid oo eediyeed muhiiman ah ini lankasta oo runtii min mas-uulilaahi shacab in la wada qaado wasiirka kalluumaysiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa waybaaba kudahoway runtii safar shaqa oo usakaseedi deegaanka jaziira kaasoo runtii maalmo ugu ka dambooyay runtii arrimo maylaraayusaada caqabado ee runtii ku teeganayo amba hawajahay runtii inka damboyna golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo su shir guddoomiyaha madaxweyne cabdicasiis way baaba cambaareen cambaareeyenga runtii amba cambaareyn aad iyo aad u ballaaran ay u jeediyeen maamulka gobolka banaadir oo uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish runtii socdaal uu ku tegey deegaanka jaziira oo haba yaraatee maamulka koonfur galbeed soomaaliya aanan lagu soo wargelinin iyo mas-uuliyiin kale oo gobolka banaadir ka tirsan runtii oo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo aan ognahay amba aad wada ogtihiin in jaziira ay ka tirsan tahay deega uu yahay deegaan ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ay habboon tahay inaanan haba yaraatee deegaan deegaan kale uusan ku xadgudbin mas-uulkeeda hadduu tegayana ma uu soo wargeliyaahi maamulka ambaba dowlad goboleedka markaasi u hoos imaanayo deegaanka sidaa markaa kadibna sidaa mas-uulka iyagoo mas-uuliyiin kale deegaanka oo maamulka uu ka tirsan yahay ay la socdaan uu ku tegi karaahya haddayba timaadaba laakiin ay tahay mid xadgudub ah aanan marnaba la aqbali karin golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliyana ay cambaareynayaan safarka oo ahaa runtii safar oo qalad ah runtii oo guddoomiyaha gobolka banaadir uu ku tagay jaziira oo ugu dambeyn looga digay maamulka gobolka banaadir ugu horeeyay guddoomiye cumar finish inaanan arrinkaa dhacay mar kale aysan dib ugu soo noqonin deegaanka jaziira intaa yamay labaa iska saabsanayti shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkiya si tooseh aan la dareertan dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhaba xildhibaan maxamed cumar dalxa oo kumidda baarlamaanka jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya weliba ku hadalay guddiga doorashooyinka qaabka laanxuli welibana tilmaamay in guddigaasay qaabkii lankatargalin aanixulna ka xildhibaan ahaan aan ka qanacsanayn qaabka guddiyadaasi laanxuli waqtigun soomaalida waxay tirahdaa geedkii orod lagu fuulay orod baa looga degayaa anaga why we are in hurry always why maxaa ma artay war hawshan qofkan sida uu ku wado inta waxaa la yidhi guddiye waxaa ku jira oo sidaasi caynkaasi hayay waayay keena wixii sidii loo ma aragtay ee turxaan bixin karo shaqadii way socotaa liisaskii soo dhiiba maamul goboleedyada qaar hadeertan ayaa ma aragtay waxaa laga yaabaa inay usbuuc waxaanan dhammayn inay soo dhammaystireen way faham sooma marka ma layska bilaaba ka waran ayadoo hadday maanta ee wixiina consens ay yihiin ayadoo maalan galmudug ay ka dhiman yihiin labadii laga sugaya iyadoonan soo dirin looma fadhinayo halaga socdo miyaa laleeyahay waxa ay waxa ku socdan soo isqancin maaha mar weliba sagaal bilood waxaan kusoo gaarnayood garataa ilaa iyo maaragtay maamul goboleedyo ayaga aan soo dhammaystirin ayadoo intii kale laga wada hayo ayaa si ayaga labadaas maamul goboleed loo qanciyo ayay waxay qaadatay sagaal bilood hadda maanta lixdan berri oo aanan weli dhammaan haddii lasii bilaabo muran iyo dood iyo haddana la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisa ama xukuumadda way lugjiidaysaa ani waxaan u arkayaa waxyaabaha maaragtay ka badbadis inay noqon karaan waxa aniga waxaa waaye ani accountable kuma ihi shaqo baarlamaan oo annaga naloo dirsaday ma aha xukuumadda looga dambeeyaa madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya oo hay-adda dalka ugu sarreysa ee madaxtooye oo isaga dhex fadhiyey ayaa ra-iisul wasaarihii ayadoo awalba xukuumadda sharciyan ay ulahayd inay doorashada ida sii daadihiso haddana si maaragtay eedka carar ah ayaa soomaaliya horteeda iyo hor ilaahayba uu yiri hawshii doorashada waxaan ku wareejiyey ama yacnii aan ku maaragtay xil wareejiyey ra-iisul wasaaruhu ra-iisul wasaarihiina waxaan ku eedno oo ama aan ku dhaliilno isaga iyo hawshii loo igmadaybo ma yaalaan meesha oo aanan ka ahayn waqtigii waa dhammaaday iyo waqtigii waa soo socdaa iyo lixdankii lixdankii baan ku weydiiyey maalmood waa laba bilood laba bilood ma dhammaatay waxaa igu tiri maya ma dhammaan marka waayo marka howl aanan waqtigeedii la gaarin inta laga doodo oo ama la geliyo ilaahay idinku dhaari meeqa hadda dad badanoo murashaxiin ahayaa maanta aakhiro maartay ayaa ilaahay ka oofsaday inay ayaan sugin ma garatay oo waktigoodii ajashoodii ay tagtay marka bani aadamka dadka ugu qaylada balan ee murmay ee wax weliba ka soo saaraya ee dhahayo waay xilligaasi loo war amuurta eeba waktigeeday qabsantaa adiga waxaad leedahay go-aanka laakiin waxawaaye anta turiidu wa anaa uriid wallahu yafcalu maa yuriid ya dad muslim baan nahay sida islaamka u fakar inaan u fakarnaa la qaatay aniga taas marka loo fiiriyo ma ihi dadka ku qanacsan waayo inta badan waxaa la sheegaa shaqaalaha dowladuu ka tirsan yahay ciidanka dowladuu ka tirsan yahay aniga ciidanka dowladda iyo shaqaalaha dowladaba waa iska muwaatiniine nin gaara uma shaqeeyaan shirkad maartay oo iyaga oo markaasi kambani ah oo nin ayaga kafiilka ah ayaa ayaga ay u joogaan la dhahayo aniga aragtidayda waaba taasi ka duwan tahay laakiin wax soomaali ku heshiisay oona u yaallo xeer ahaan oo la yidhaahdo awood qaybsi maadaama arrin masiir ummadeed laga wada hadlayo nidaamkii ee ayada soomaaliya awalba iska cadaalad darada ahaa ee four point five iyo laga dhigay dee taasna sababteed ahayd inay soomaalidu ee iyada iska dhex aragto arrintaasi wax sheegayo iyo wax soo qaadayo war meesha yaa meesha ee iyada gudiyada ee lasoo xulay ee haddii ay tirada intaasi la eg ma yihiin kuwa iyaga isu dheeli tiran oo balanced ah oo sidii soomaalida ee wax loogu qeybin jiray yah ilan reer keliya oo aqoon u gaar tahay oo asaga dhaxal loo siiyey ama loosoo waxyooday ma jirto xilka haddii loo baahan yahay reer culimo lagaga baahan yahay reeraha soomaaliyeed oo dhan culimay leeyihiin haddii loo baahan yahayne wax ka sii duwan ee ayada aqoon oo dunyawi ay tahayna waa la helayaa haddii looyar la yihahdo looyar reer weliba waa laga helayaa reer welibow looyarkaaga keensa in la yihahdo ama reer welibow shiikhaaga keensa la yihahdo ama haddii la yidhaahdo profesoraal la rabaayo oo ku takhasusay cilmiga noocaas oo kale ama aqoon-yahan reer soomaaliyeed oo aan laga helaynin male laakiin haddii dad keliya ayaga isku koobaan wax weliba annagaa nagu fiican haddii shiikh loo baahdo waa annaga haddii loo baahdo maxaa la dhihi jiray looyer loo baahdo waa annaga haddii professor loo baahdo waa annaga yacni dadka kale fakaanahum inay yihiin khushbun musanad arrintaasi aniga taa concernanka qabaa horena waan u sheegay dowladdana waan ka codsanayaa xukuumadda bidaat hadda hawsha sii wadane waa inay gudiyadu ay noqdaan gudiya soomaaliya oo dhan laga dhexeli karo aqoontii rarab ha lagu saleeyo ha ma gartaya laakiin aanan noqonin miisaanka wax dhinac keliya u shubayo ama laba dhinac ma gartaya oo maarata inta iyo inta sharanshori ah taasna waxa waaye aniga waxaan ka qabaa cadaalad marka la yidhaahdo meel bay damqanaysa ya nin qays ibnul mulaa wax la dhihi jira oo leyle aada maartay u jeclaa ayaa magaceeda marka lasoo qaado ayaa neefay kasoo boodi jirtay markaasuu yidhi walii zafratun tacluu idaa maa dakartuha axusu calaa qalbii lahiiba almukaawiya annaga markiiba cadaalad lasoo qaado meel bay damqata marka dhibkaynu u haysaan ogahay dulmi iyo waxa soomaaliya ee kala gooyey eena burburiyey oo ilaa ay hadda dabada la sii hayo annaga hooyooyinka soomaaliyeed waxay noo yihiin hooyooyin ka wada turjumaya dhammaan caruurta soomaaliyeed nin kasta hooyaa dhashay wiilasha wada maqan tirada qiimaha ayaga ee dowladdu ay uleeyihiinba howshii loo egmaday ee iyaga la rabay inay qarankoodii difaacaan si voluntary ma gartay ayuuna la raafin annaga waxaan soo marnay xilli la raafayo dhallinyarada ya qafaal ma gartay dagaalkii seven seven ee etoobiya iyo wax la mid ah dhallinyaradan maanta dhallinyaro la qafaalay maaha dhallinyaro si voluntary dalkooda inay difaacaan ayaga go-aankooda ka yimid u ahaa okay dhallinyaradii min kulli fajin camiiqin dalka afartiisa koodhno ayay ka wada yimaadeen aniga kula hadlayo looma baahan inaan ihaahdo intaasi intaasaa maartay ay anaga dhallinyaro aan aqaano ya oo ama dadka aniga aan matalo ayay qeyb ay ka yihiin ya laakiin soomaali way u dhammayd dad si miisaan gaara oo ayaga tirada loogu buuxiyey uma arkaayo inay meesha si gooni ah ayada ay u taabanayso dhammaan markii la yidhaahdo dhallinyaradaasi sidaas ogow dhallinyaro fara badanoo soomaaliyeed aanan jirin keliya ee meesha hadda ee hadalhaynta wadan tahay eritrea ayaa jira oo dalal kale oo afrika iyo asia ya iyo orob maaragtay oo loo diray ay ku maqan yihiin qaar baa markay soo laabtaan unbaan ka war helaynaa la yidhahdaa maanta turkiya ayaa dhallinyaro tababar kusoo qaadatay ayaa soo degtay ah dhallinyaro maaragtay lagu soo tababaray talyaaniga ayaa timid ah dhallinyaro maaragtay ilaa iyo u s ma garatay ah dhallinyaraa jirto oo ayaga ama qaar saraakiil ah oo tababar wadanka ay noogu maqan yihiin shaqadii hawsheedii dadkii lahaa ee su-aal laga weydiin lahaa waa dadkii diray oo dowladda ah oo xukuumadda ah oo hay-ada gaar ah iyada ay u samaysatay haddii wax ay yimaadaan oo shaki u yimaado ama su-aale ay ka timaado likulli maqaalin lahu maqaam hadal weliba wuxuu leeyahay meel uu ku habboon iyo jiha loo raaco dowladdii markii la weydiiyey maxay kaga jawaabtay sidaanaa la soo sheegay waa jirtaa may tiri oo iyada markaasi ee baarlamaankii iyo inay soo dhex galaan run iyo beer waxay tahay fact finding mission ama lajna litaqasi alxaqaa'iq ay carab tiraa yacni ma jirtaa dad loo diray oo xaqiiqada soo kor istaagay oo riboor ka keenay waxaan u malaynayaa intaba ilaa iyo hadda waxa socda inay yihiin qiila waqaala inta sheegaysa ee badina ay inay u badan yihiin siyaasiyiin loolan ka dhexeeya ma gartaya xilliga ay ku soo aadayna xilli ay tahay xilli wax badan ee ma aragtay dadka inay xeeriyaan loo baahan yahay ee uu jiro siraac siyaasi marka aniga hooyooyinka soomaaliyeed xanuunkooda waa xanuunkeenna baarlamaan wuxuu ka turjumaa waa shacabka shacabka soomaaliyeed waxay ayaga ay ka damqanayaan baarlamaanka inuu ka damqado waa lagama maarmaan baarlamaankana wuxuu leeyahay hoggaan ee marka baarlamaanka ee uu shirayo intuu isa soo aruursado ama intuu yaro istaqaan ama isbartaqaan inay isa soo qabsato meel inay maaragtay kulan ay ku qabsato baarlamaankii baa shiri ma aha dhaqan baarlamaan haddii baarlamaanka la soo qaadayo magaciisa baarlamaan guddoonuu leeyahay baarlamaan wuxuu leeyahay maamul buu leeyahay toban xildhibaan baa mooshin xaq ay u leedahay inay keento oo ay tiraahdo waxaan rabnaa in laga hadlo arrintaas guddi baan leenahay oo guddi waliba ku aadan howl gaar ah howlahan guddiga amniga guddiga difaaca inta lala soo maray oo loo gudbiyey guddoonkii baarlamaanka sagaashan xildhibaan baa codsan karto in xataa shir la qabto oo la fariisiyay baarlamaanka ma la sameeyey waayo ani adiga haddii aan maanta aan labadeena jeclaysanno afar maaragtay mujtamaca soomaaliyeed ee wax ay tabanayso haddaan la fadhiisano micnaheedu ma waxay noqonaysaa yacni in ummadda dhan ee annaga aan ka wada turjumayna annaga lee ah miya maaragtay ee waxa dadka soomaaliyeed wakiilka ah
ka dhegaystiyaal barnaamijkii welisi toose aan la dareertaan qodobka kale weliba uuse nagaday hooyo soomaaliyeed oo laka magacaabo qaali maxamuud xasan weliba xaqiijiday in kuriika kiishe aragtidiisa laku qaaday beesideerasa lama boqol oo dollarka maraykanka in xoriyadiis redlandsina kubati beesideerasa soddon kun oo dollarka maraykanka markii dan weliba xaqiijiday in kureeshiya laku xukumi xabsi daayin hooyadaas iyo warbaahinta la hadali yoona ku warbiiday xaaladda wiilshe saaslimada weliba warbaahinta la hadlay gabar la dhalatay kureyka hiran haddii la qabtayna sidii loola sii ordaya godka jilacow la geeyey haddaan ka daba tagnayna waanu weyno waan iska soo noqonnay haddaan raadinay raadinay raadinay waxaa la wiilkii waana waxna way gaadheenoo waa la garaacayo waa la dilay madaxtooyigna ku jira ha la yidhi shan iyo toban beri haddaan magaciisa la'aa oo meel aan ka keeno aan waay ninaa waxaa yidhi lacagaa lagugu tusaa nimanaa yidhi lacagaa ma rabtaan lacagaa lagu tusaa lacagaa halaygu tusaan halaygu tuso halaygu tuso waan rabaa han idhi halaygu tuso laba boqoloo dollar keenaa layi in lagu tuso haddaan rabto laba boqol markaa ma haysanin oo dib baan isaga noqday waxa weeye markaad waxba haysan dhibaato ay leedahay moogta ah waxaan idhi berri baan soo noqonayaa waan soo noqday lacagta waan soo amaaday waxaan soo xoola dirqay lama waayo waan keenay araggiisaa laygu tusay wiilkii labadii boqol waa layga qaatay haddii layga qaatayna toddoba biloodna madaxtooyuu markaa toddoba bilood uba qaatayba madaxtooyu toddoba bilood ku qaatay toddobuu ku qaatay toddobo maanta la soo dayn berri waa haahey lacag keen kii kale keen kiiga hor yimaada wuu iga qaadanaya qof waxay ka maqan yihiin ani waxaa lenahaani ka maqan tahay haamar inuu gacanta geliyaa sidaan u waday waday ari carbeedka tawaankada ciyaalka agoonta aabbihii markaa ninkaas hal sanuu duugan yahay aabbihii wuxuu ahaa difaac cirka wuxuu ahaa guutada lixdan iyo shanaad saddex gooruu dagaalkii samitman kusoo dhaamay aabbihiis wiilka nasiib daro nimaana weligii iyo allihii aan qori qaadina wiilkayga godkaas ku riday toddoba bilood hadduu xidhan yahay oo maanta la soo daynaa berri baa la soo soddon kun oo doolarka maraykanka aan layga qaatay waaba ka badan tahay haddii yaryarka kaashka lagu daro maanta la soo dayn berri baa la soo dayn dhul aan gaday dhul agoontu leedaha aan gaday wax alla yaala wixii dhanna waa waa layga qaatay dhaladaan ka fiirsaday subaxii waa la soo daynaa dhala asagoo laleeyahay shabaab baa lagu xukumay oo waa xabsi daayin afar iyo toban sano uu jira afar iyo toban sano bil hataa uma dheerayn bil aad iyo aad baan u wareeray inaan waxaan codsanayaa islaanima hadday jirto dowladda sharafta leh sharafta leh inay wiilkayga cadaaladda dib iigu soo celiso oo la fiiriyo bismillaahi raxmaan raxiim wiilkan yarkaa waa walaalkay xasan cabdi xuseenaa la dhahaa annagoodan cabdi xuseenaa lay dhahaa hooyaday aabbahayaa dhalay xasan een asagoo canug yara oo afar iyo toban sano jiraa la xukumay wax lagu xukumayna ma sheegi karno xasan hub laguma qaban dagaal laguma qaban fal uu gacanta ku jiro laguma qabanin yacni xukunku wuxuu kula dhacay shabaabaa tahay waxaana laga dhigay xabsi daayin waxaana la xukumay xilliga xasan sheekh wuxuu xiran yahay lix sano iyo bilooyin xabsiguu ku jiraday xataa xoogaa waa la garaacay godka jilico baa lagu garaacay laba feeraa ka jabtay farta dhexe farta ku xigta way ka jabtay warqadihiisa caafimaadka xabsiga dhexe yaalaan wallaahi waxaan nahay dad islaam ah haddana soomaali ah canugaas yarkaa waa agoon aabbahay waa dhintay allah u naxariisto isagoo hal sano duuganoo maxayhatay aa la qabtay wiilkaas yacni waxa fiican qofka biniaadanka marka la qabto in cadaaladda la fiiriyo annaga haddii aan wax galabsannay ama dhibaatana lagu qabtay cadaaladda haddiina lageey waa ogolnahay waxay cadaaladda noo qaadaan rabna laakiin wiilkii yarka aha oo asagoo firitiban jiraha ku dhacay xukun xabsiga dhexe ku jiran feer laba feerood ka jaban tahay looga jabiyey godka jilico xukuumadda xasan sheekh maxamuud haddana maxay tahay feelo farta dhexe ay ka jaban tahay been aana sheeganoo warqadihiisa caafimaadka ee xabsiga dhexe yaallaan in maxay tahay haddana xornimo darre iyo dhibaatana lagu rido waxa waa saacadda rabbi hadday nagu timaado xataa maba safri karna mase wiilkeena xornimo darre uu ku noolyahay marka waxaan ka codsan lahaa madaxweynaha sharaftale ra-iisul wasaare rooble oo in badan weliba ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaare rooble oo la yidhi cadaaladdu ku fiicay xuquuqlisaanka wasiirka cadaaladda xildhibaanada inta islaano ashaatay in loo fiiriyo liiska cadaaladda in wiilkaas yarkaa oo xornimo darradaysana loogu soo celiyo maxkamadda haddii aanan waxba galabsan xornimadana dibna loo siiyo haddii aan wax galabsanayna markaas isla markaas qaabta aan leeyahay nala marsi laakiin waxaan ku xidhannahay cadaalad xumo cadaalad xumo
hagaha barnaamijkii dhegaystayaal weli la dareertaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo in doorasho dalkan ku dhin heshiisna doorasho ku saabsan dalkalanka dhin yaa ka kala sooneeyey mase weliba markaasay jeelay in dalka doorasho kudheeda su-aalogaas iyo su-aalooyin kaleba weliba la weydiiyey wasiirkii hore ee qorsheynta jubbaland aadan u xirsi
ani horta kuma jiro dadka rumaysan in madaxweynaha uu caqabad doorashada ku ahaa waxaan rumaysnahay doorashadii uu rabay in aysan rabin dadka madaxyaweynta ah ee soomaaliyeed mala mala dadka mala ah inaysan rabin ama iliidkaba aan dhahno madaxweynta inaysan rabin baan anugu aaminsanahay doorasho qof iyo cod ah ayuu rabay wasiirka arrimaha dibadda ninka hadda ah maxamed cabdirasaaq baa la taliya laga dhigay three months markii saddex bilood markay xafiiska joogeen maxaa cabdisaaq in doorashada ay xukuumaddu diidan tahay awgeed doorasho hal qof hal cod inay xukuumaddu diidan tahay awgeed buu shaqadii uga tagay xogagaal baanu taa u ahayn wasiirka lataliya ahaa lataliyaha dhinaca doorashooyinku ah waana nin khabiir oo weyn oo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraadiyiinta iyo wakti dheer kasoo shaqeeyey wasiirada meelaha dhadhow laga soo qabtay ma aha maxaa cabdisaaq madaxweynaha la taliyo ka dhigtay inuu doorasho doorasho dhaqaajiyo doorasho hal qof iyo hal cod ah inuu dhaqaajiyo maya waaba la tartamayba lama socon jirin wuu la tartamay maxaa cabdisaaq wuxuu ahaa candidate madaxweyne u tartamay oo yani laba nin oo hal xil ah raadinaysa ay ahaayeen colaadii kama dhaxayn laakiin saaxiibnimo ma jirin yani professional distance bay isu jireen markii ninkii la tartamayay buu la taliya uga dhigtay doorashooyinka madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda hadda wuu jooga kulley afkiisu ku hadli doonaa laakiin aniga waxaan ka warqabaa in doorashooyinka la seen jiidayay baan ogahay marka madaxweynuhu doorasho ma rabo markii la yidhaahdo ee in proof la helaa la rabaa Een, one man one vote buu rabay waa laga diiday xisbiyuu rabay waa laga diiday Een, wuxuu rabay in maaragtay een, een, waa la isu soo noqday intaad ogeyd baa yaa la isla waxaynayay Een, meesha asaga laga lahaa extension buu rabaa dhinacan kalena waxaa la lahaa february 8 inuu adduunku guban doonay u malaynayaa oo february 8 bay ku riixayaan marka wixii oo dhan hadda waa laisla soo dhaafay waxaa laisla soo istaagay heer een, madaxweynihii uu yidhi war aniga haddii aan eh, murashaxay arrintii gacanta kuma haynayo ra-iisul wasaaruhu gacanta ha ku haya isagaan murashaxayna idinkuna la- la- eh, eh, la waxaysta hadda iyagii baan keenin een, een, guddiyadii doorashooyinka Een, madaxweynuhuna faraha kulama jiro iyagii baan soo dhamaystirin een, maxaan ku dhahdaa habraacyadii la rabay iyagaa yidhi lixdan beri baan doorasho ku qabanayna oo hadday ilduufeenna ay walaac tahay haddaysan ilduufinayo iska ciyaarayana ay walaac kala tahay oo ma xulasho kalu lahaa madaxweynaha baarlamaanka haddii ay dhaheen aan sidaa yeelo ee, teendhadiina ay waxba ka socon waayeen inuu- inuu saxiixay ahayd soo dhoweyn kaliya ma ahan inuu saxiixay ahayd waa eedeyntu eedeyn bay ku ekaanaysaa Ee, wallaahi in laga qaa- baaqsan karay inuu rabay in kalaanba loogeyn waxaa weeye doorashada discussionkeeda wadahadallada doorashada way socon lahaayeen ee, way iska taagnaayeen xaalanaa la isu soo degay maxaa la yidhaha maaragtay la islama hadlaynin waa la isu yimi waxaa la yidhi laba biyo hoostood iska arag iyagoonbaa yaa xogogaal isu ah waxaa dee m- he- kulama aanan jirin hoolka iyaguna doorashaan diyaar u nahay madaxweynaha yaa dhibaato ka shaqaynaya lahayn madaxweynahana wuxuu lahaa doorashaan diyaar u nahay nimankan iyagaa dhibaato kale ka shaqaynaya waxaa kusoo dhamaatay baarlamaanka inuu yidhi arrintii waa la soo noqonay muddo laba sana in doorasho lagu qabto ee, hal qof iyo hal cod ah baan yaan go-aaminay Ee, madaxweynehuna uu seexay markii dambena buuq uu ka dhacay oo caalamkii oo dhan isla qayliyey oo arrintii maxaan kuraa maaragtay ay cirka ku dhegtayna ee, madaxweynuhu baarlamaanka uu ku noqday oo uu yidhi een, arrintii way socon weyday dalkan u turaynaa waxaan rabaa in arrinta aad ka noqotaan waa laga noqday di- ra-iisul wasaaraha talada lagu wareejiyey hadda shaqadii way socotaa marka haatan Een, madaxweynihii uu ka maqan yahay ee, wadahadallada ee, doorashooyinka uu ka maqan yahay hadday wax hagaagaan oo lixdan beri doorasho ku dhacdo waxaa la ee, markaa la golaysan karaa in madaxweynuhu uu problemka ahaa isagoo sawirka ka maqan haddii weli kuleetiga la isku dheganaado problemka dhinaca kale yaala ha loo raadiyo horta aniga madaxweyne fadhiya in la bixiyo maba qabo xasan sheikhna in la bixiyo ma qabin sheekh shariifna in la bixiyo ma qabin ee, cabdulaahi yuusufna inuu iscasila ma qabin Ee, maxamed siyaad waa yaraa cabdikhaasin iyo markii ay talada hayeen aniga madaxweyne dastuurku u ogolya inuu mar kale serf garayo in la bixiyo ma qabo on the record waana la ogyahay sidaas dadka yaqaanoo dhan way ogyihiin afar afartan sanana inaan annaga iska leenahay ma aaminsanay Een, inaan inaan waqti kale qabsano ayay noqonaysaa oo yacni waqti soomaaliyeed inaan qabsanay noqonaysaa Een, laakiin hadda doorashaa socota anu dee xildhibaanna ma ihi kamana hordhacayo Een, inuu u hanqaltaagayana way caddahay oo uu isleeyahay maaragtay wax badan baad dhammaystiri lahayd dad badan oo maxaan ku idhahdaa maaragtay war maya meeshaan waa eh, dari- jidkii lagu wadayay jid aan ahayn baa ku wadaaya meesha kasoo kaclena way jiraan xaq bayna u leeyihiin isagoo mid hal teer eh, keliya sarfgareeyey uu meel agtiisa ah soo degay oo uu- uu doorashadii kula tartamay oo dadka soomaaliyeed ay uga hiiliyaan marka aniga doorashadaas in loo dhaqaaqaan qabaa Ee, verdictigana waxaa iskale shacabka soomaaliyeed iyagaa dhahaya ama hebel ha joogo ama hebel ha soo galo of course waa aaminsanahay madaxweynaha inuu hogaanka uqolmo aaminsanahay inuu uqolmaan aaminsanahay oo dib in loo doorto oo jaanis la siiyo oo uu hawshiisa dhammaystirta ay tahay
hagaaka barnaamijkii dhegaystayaal welise tooseena dareertan madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf ee khudbad weliba ku jeediyey madalku fur madalku dhiidi magaalada muqdisho welibana lagu ku hadlay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka ka wajahan soomaaliya sanadkun xaaf ee weliba hadal qaaday doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sanadkii laha dhaafay lamaada kuntum iyo litii isagoona ka degay in musuq maasuq dalka kudhiya iyo walaagii horey la hangmari tusaalena hanqaadi doorashada lagu qabado doona deegaanada galmudug madaxweynaha maamulkaas iyo weliba khudbadiisa ka gebagabay waana farmin indiray hogaamiyaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor yaan dadka musharaxiinta qofkii fiican oo wanaagsan ha la doortee yaan la dooranin mid aan la rabin mid aan la rabin ha yay sallagtigarayn oo keenin nimanka madaxda ah oo maamulada madaxda ka aho waa in boqol iyo kowdaas qof ciddii ay doorato uu noqdaa xildhibaan ayaguna waa inaysan lacag ku cadaadina qofkii fiican doortaan aniga saasaa ila quman mideenna anu hadda u malayn maayo qoorqoore uu leeya axmed waxaala kama qayb geli karo doorashade rumor unbaa iska jira cid waa la jecel yaho waa jirtaa laakiin u malayn maayo inuu hadda oranayo lagama qaybgeli karo ama axmed waxaala kama qaybgeli karo gaar ahaan ma filahay hadduu yeelana waa mid wax kala wuxuu hore u sameeyeen waa ogya aniga igu sameeyey aniga waxaan u sameeyey asaga weligii ma samayn karo sababta waxaa weeye waa ninkii saddexdii sannadood aan meesha joogay dubbihii lai adeegsaday waa qoorqoor oo layla dhacaxiyey isaga iyo ragga u wataba cadaadada ninkii labada sano aan dul maraxayey waa istaafkayga kuwii laayay ba ahayn ciyaalkiisu maalintii baarlamaanka ken cadaado saleebaan ma odhan in gobasheedana awal waa ka aamusaynay laakiin hadda waa dhiganaynaa laba sannado inaan kor maro aanuu diyaarad ku kormari jiray qoorqoorna maalintii ugu horreysaba uu tegay ilaa haddaan laqaabilahay saleeban jawaabteeda waa laga rabaa cabdalle iyo sacadna cabdalle iyo sacadna waa inay arrintaa u istaagaan haddii kale waxay noqonaysaa wax aan wax kastoo xun inta la sameeyo inaan laysaga daba tegin arrintaas wax ka xun oona soo mari lahaa ma jirto aniga waa igu dawgaleen waa iriday kursigiina wuu fadhiistay iman amaal gudin run baan idiin sheegayaa amaalgud tiro badana kama rabee cadaaladda kaliyaan ka helo yaa weliba waan la shaqeeyey waad ogtihiin markii gaalkacyo isaga la doortay anoo gaalkacyo jooga adinku waa taad ii timaadeen rag badanoo ergaa waxaan go'aansannay in gacan la siiyo oo loo tago oo aanan shuruud xataa ku xirin raggii ila socday maalintaas qaar badan baa fadhiya inaan inta u tagay cidna u mari maayo xuma xujaynaya waa u tagaya waanu ku wareejinaya waana ku wareejiyey inuu shaki igeliyo maantana ka rajayn maayo wax waan iska rabaa hadda laakiin u malaynaya inuu kusii dheeraanayo sida loo waaniyey oo ah war cadaalad eeg war cadaaladda qofka aan cadaalad samayn aakhiriya adduunyaba waa lumahaya anaa og labadii kun iyo lixiyo tobankii wixii ka dhacay cadaado hadday soo laabtaan yowm alqiyaama ka dhacaya soomaaliya weligay isma oran waagaas wax noocaasaa ka dhici kara soomaaliya ragga bahasha matilahayaana waa raggii laftiisii qaar badanoo ka mid ahajo waryaan sidii cadaadood lagu celin arrinta laga dadaaran ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo qoorqoor iyo kulligood iyo maamul goboleedyadana eex qofkii falaa adduunkana waa ku halaagaya aakharana waa ku naartegaya haddii la rabo ummadda soomaaliya inay toosto cadaaladha loo sameeyo dadka cadaalad baa deeqda wax kaloo deeqaa ma jiraan anuu odaynimadaydii iyo taladaydii intaasaan ku soo jeedinayaa waxaana ku rajo weynahay ninka la yidhahdo rooble ra-iisul wasaaraha waa cusub yahay siyaasaddana waa ku cusub yahay gacan in la siiyo laguna maaragtay taakuleeyo hawsha uu hayo asagana uu noqdo imtixaan buu ku jiraay si u guulaysan lahaa oo imtixaanka u guulaysan lahaa ayuu u fadhiyaah waa in laga helaa inuu guulaysto insha allahu tacaala si uu u noqdo siyaasi weyn oo mustaqbalka soo baxa
hagaag dhegaystayaal barnaamijka wiilis toosan dareertan xogayaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya weliba hiray doodwadaag ku saabsanayti wada shaqaynta diblomaasiyiinta biyaha wada shaqaynta diblomaasiyiinta iyo sida lanka faa'iidaysada karo biyaha webiyada soomaaliya maxamed ibraahim yamadalaasay ku hadalay
soomaalidu waa laga yaabaa qofa meelu ku dhashay ciyaal xamar ay ku dhalan laga yaabaa tubbay weligood isticmaali jireen dad qof level waaye marka qof kasta oo waxaan wax ka qorayay injineerka cabdullahi iyo tiimkiis waxay ku dhahayaan annaka biyo waa haysanaa laakiin maamul xumaan hayso marka ani aabbahay askari u ahay boolis eh, waa wal- waana la wareejiyey ugu dambaysi we end up ma- magaalo laha buurax kaba oo boqol iyo siddeetan kilomitir u jirto xamar meeshaasaa dowladdu nooga burburtay meeshaan joogno marka markii la gaaro bisha Feb- m- february iyo march iyo abriil ilaa abriil isbuuc u horeeyo how was the life Eh, in aad biyo heshid cabdullaahi ustaad cabdullaahi si fiican ay- ila socota maleyna in aad macnaha magaalada buurxakaba biyo ah heshid markii abriil la joogo ah la joogo febraayo march horta reerkiina inuu dameer yeesho waa gaari dameerna lalahatiin waa haddii kale hooyadaa iyo walaashaa waa rafaadayaan marka haddaa gaari dameer aad leedihiin statuska middle class magaaladiinka waa then haddaa gaari dameer aad leedihiin haddana waa inay haystiin wiil ama guriga ha u weynaado ha u yaraa ha u yaraado oo intuu baxo 15 kilometers 18 kilometers 11 kilometers siba markay u dhowdahay oo uu biyo doono biyo inta laga doonaa marka meel laga doonaya male bohosh bohol waxa waxa ku yaalo bohosh waa arteen dadka oo baydhabo ka safray buunda ku taalla meeshaas waxaa mara waadi ama bohol ama jaamaci waxay dhahaan balli cidba waxay dhahdo roobka markuu imaado meesha biyaha ay maraan waayo bohoshaas waxay keentaa biyaha ka keento meelahaas shabeellada oo webiga oo shabeelle kasoo dartaa umaleynaa markay marka oo qalasho jilalka la gaaro bohosha dhexdeeda la qodaa ceel lagu qodaa waa imaanaya marka marka imaatid two alif kilomitr laga yaaba dameer soo waday sometimes habeena soo baxay adeeg ku taala ceelka marka imaatid ceelka adaas wadaantaada gashanay laba boqol oo litir oo biyo ah adiga tabarta abow aa soo gashanay waa buuxinay marka dameerka aa buuxisid dameerka wuxuu joogaa bohosha dhulku joogaa fuusta laba boqol aa saaran inaad la soo saartid oo buurta la rabaa aad la soo rixdid buur waay sometimes inta uu goosto xarigga aa fuustada iyo algaariga adig kugu dul imaanayaan haddana dib u raro noqo dib u soo buuxi waay sometimes waxay noqonaysaa inuu dameerkii uu saari waayo ugu dambays marka maxaa waaye kow markaad imaanaysay ka imaanaysay magaalada oo ceelka soo aadaysay dameerka waa soo dulfuli kartaa culeyska manaa lugta waa kaa fakanay sii noqodkii dameerka culeyskana waa lugeynay marka laba bil markay dhammaato calaamadaha maxaa waaye lugaha markino safan allah safan cirbaha cirib kasta waxaa go-ayso inta fartaan la eg aa galaya macnaha wax ku yaal horta that is 180 kilometers xamar meel u jirto horta marka haddii kistaas marka oo oo saas ahayd kol- already cabdulaahi uu leeyahay intiiba lama helay horta walaalayaalow dhibka waa fahmaysiin maanaha me- meesha la tagi doono marka waa waa fahmaysiin Eh, maxaa muhiim ah marka wadamo qaarkood waxaa hadda laga hadlaya laleeyahay transbordery water management international la dhahay annaga si fiican ma u fahmayn hooyo waayeel aa la dhahay oo xanuunsan gacanta nabar uga soo baxay hooyasa lagu hayaa wax sida la ii haya markii nabarkan kaa soo baxaa fahmeeya ay dhahda ilaa mogtahay qofka xanuunka waa saas annaga horta waxaa laga yaabaa hadda webiga mar waa qalalay mar waa wax badan male laakiin markii oo biyihii waa la xirtay la dhaho Waay. waddamadan hadda oo etoobiya suudaan masar ilaa uganda ya waddamadan oo oo nile nile ka maro ishuugooda waa ka waa- waa ka wareysin ishuu fudud ma aha su-aasha marka waxay tahay oo muhiim ah waxay tahay dowladda soomaaliyeed federal level iyo state level iyo iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay waxaan see looga baxa
hagaag dhegaystayaal weli welibaa si toos ah la dareertanaa barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo macadka haybaad ee magaalada muqdisho weliba geeghaga gebagabaydooda wadaha ku saabsan ay ti amniga iyo nabadda welibana u qayb gale aqoon-yahano iyo xubno kale oo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya
madashan maanta aan isugu nimid oo uu soo abaabulay macadka daraasaadka cilmiga ah ee hybad waxaa ujeedkiisu yahay in lagu gorfeeyo laguna lafaguro arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda amniga iyo xasiloonida dalka arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka maxaa xiga doorashada loo madlan yahay kadib arrimaha muhiimka ah arrimaha muhiimka u ah federaaleynta dalka iyo dimuqraadiyeynta iyo kuwo kale macadka geeska ee nabadda iyo horumarka oo marka lasoo gaabiyo magaciisa la yidhaahdo hybrid waa macad ama think tank kaasoo daneeya daraasadda een, darsidda arrimaha la xiriira nabadda iyo horumarka ee geeska afrika gaar ahaan soomaaliya macadka hybrid waxa uu u taagan yahay sidii loo abuuri lahaa platform ama madal midkan oo kale ah kaasoo diiradda lagu saarayo arrimaha muhiimka u ah horumarinta dadka iyo dalka si maanshiil maanfurnaan iyo maantuujin leh kuna salaysan dhexdhexaadnimo lana ixtiraamayo aaraada iyo aragtida kala duwan ee dadka ka dhex guuxaya waxaa ugu horeeya aan baran karna waxay tahay in dalkeena uu weli aada u jilicsan yahay inaan ku baraarugsanaan Een, ah, dal weli is-aaminaan la-aan badan ay jirto Een, ah, ciidankiisa weli mataqaanaa dhismo uu ku jiro Een, ah, dib u heshiisiin badan ah, weli loo baahan yahay siyaasiyan iyo mujtamac ahaanba loo baahan yahay Een, ah, xaalad jilicsanaan inaan ku jirno ayaa mataqaanaa aan isleeyahay shakhsiyan haddaan qiimeeyo number one waa laga bartay Een, meeshii la filaayay meel kasii hooseysa inaan mataqaana weli sii joogno labo een, ah, soomaaliya iyo siyaasadeeda weli jiho fiican ma haysato heshiis siyaasadeed qoraal ah oo dastuurkii la yidhaaho oo dhammaystiran weli ma haysano Een, ah, ama heshiis bulshaba dheh Een, ah, weli doorasho heshiis lagu yahay oo fulina karta oo dalkan ka dhacday oo qof iyo codah lama hayo sidaa darteed waxaan ka barannay een, ah, wax walba oo waddankan hore loogu dhaqaajinayo ay ka mid tahay siyaasadda doorashada in miiska wadahadalka ay ku dhammaato in horta waxaasoo dhan waxaa ka horeeya inaan sharciga aamino iyo dastuurkii aan ku heshiino waxaan aniga xildhibaanka ku ahay oo ninka madaxweynaha noqonaya madaxweyne ku yahay oo qof kasta ama taliyaha uu taliyo ku yahay waa dastuurka iyo sharciga haddaan dastuurkaas iyo sharcigaas aamini weyno oo isku dhaqi weyno waxaan aan sheegayno dhan waxba kama jirayaan qof qof xukunta ma leh qof qof ka awood badan ma leh qof kasta wuxuu rabuu samaysanaa marka waxaan qabaa eh, dowladda waxyaabaha ee baryoratiga siinayso kow horta inay sharciga ahaato dastuurka iyo sharcigii aa la nimid oo asaga lagu doortay in dastuurkaas laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo dastuurka la dhammaystiro ee, doorasho qof iyo cod ahna laga shaqeeyo iyo waxyaabihii ay u baahneed oo dhan doorashada qof iyo cod iskama imaanayso waxaan ognahay wadamadii ciidamadooda iyo amniga iyo waxaan ujeedaa eh, iyo iyo iyo siyaasaddu ay kala madax bannaayeen way badbaadeen laakiin ciidamada ay isku maran yihiin oo siyaasigu uu amniga madax uu asagu iska haysto waxoo dhan gacanta kula jiro wadamadaasi way burbureen marka in eh, sharciyo ay jiraan oo ciidamadeenna iyo amnigeenna ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda oo shuruucdaas lagu caddeeyo meel walba ani waan qabaa wixii marka taas soo raaca eh, eh, garsoorka amniga eh, maxaan ku dhaha qaybi soo gelaya waxaa soo gelaya maxaan ku dhaha dib u heshiisintaa sheegna soo gelaysa waxaa soo gelaysa in shaqo iyo bulshada in laga shaqeeyaa soo gelaysa wacyigelinta iyo bulshada in la wacyigeliya amniga soo gelaysa si ballaaran marka amniga in loo eego ayaa lagama maarmaana oo aragtidaas lagu dhisay amniga laakiin inaan lagu dhisin eh, un waa runa ciidamo hanoo hanoola tababaro iyo iyo iyo qoryo aan soo qaadana keliya inaan lagu dhisin hortaagan caqabadaha in dastuurka la dhammaystiro si loo gaaro nabad iyo xasilooni maadaama qodob kasta oo laga hadlo yacni lo- lagu soo biishibanayo waxaa loo baahan yahay in dastuurka la dhammaystiro jawaabta uu ka bixiyana waxay ahayd yacni een, waxaa hortaagan in dastuurka la dhammaystiro dowl een, isbedbedelka xafiisyada taasina wuxuu ku yiri yacni een, isbedbedelka xafiisyada yacni waxay qayb ka tahay in yacni dastuurka uusan een, uusan noqon mid dhammaystiran ma dowladii timaadaa waxay la timaadaa dastuur iyo sharciyada u gaara uu la dhammaystir layahay een, dastuurka waxa loo yaqaana amniga qaranka uu ka ballaaran yahay in la dhiso een, askar hubaysan oo nabadgelyada waddanka ilaaliso Een, inta badan maanta waxaynu ku mashquulsannahay tan iyo dowladdii cabdullaahi yuusuf markay muqdisho kusoo noqotay oo dabcan ah xanaanka federaalka xukuumaddii ee ku shaqo bilowday ilaa hadda nabadgelyada amniga ma sugno siyaasiyiintuuna ku xiraya mar walba nabaddu sida ay tahay sababtoo ah taliyaha booliiska amniga ee nabad sugidda militariga yacni kulli ee wuxuu hoos yimaadaa nimanka ama saraakiisha markaas siyaasadda waddanka hogaaminayso baarlamaanka maadaama laba xildhibaan maanta ay nagala joogaan labadiisa aqal ee sanadka iyo golaha shacabka aamina ay tahay xuseen bal miyaysan jirin aragti iyo nidaam aa ku qeexaysaan amniga waddanka mar walbo siyaasiyiintan ishardinaysa ee bannaanka isku raacdaysanaysa hay-ado ka madax bannaan oo nidaam leh oo aan baqaynin in xilka laga qaado si nabadgelyada waddanka ee u noqoto mid laysku halayn karo
barnaamijkii dhegaystayaal gabagabadiisaas la deernay shirka toddobaadlaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya weliba shir guddoomiye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble welibana lanku hadalay doorashooyinka gurmadka fatahaadaha xaaladda caabuqa faafow ee covid nneteen isla kulanka weliba laka ansixiyey habraaca shaqasiinta dibadaha shaqaalaha xoogsatada soomaaliyeed madii kulankaa dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu maanta oo khamiisa toddobiiy tobanka bisha juun labada kun koob iyo labaatanka shirkii golaha wasiirada ee, maanta waxaa ee, furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ee, ra-iisul wasaaraha ugu horeyn waxa uu warbixin kooban ka siiyey golaha wasiirada ee, arrimaha doorashooyinka dalka iyo ee, hirgelinteeda howlaha socda ee, waxaa ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dhammaan ee, dowlad goboleedyadu ay soo ee, direen iyo ee, gobolka banaadir iyo somalilan ee, gudiyadii doorashada dhammaantoodna ay diyaar yihiin ee, sida ugu dhaqsaha badanna ee, xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu usoo saari doono liiska kama dambaysta ee gudiyadaasi oo dhan Ee, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyey ee, in doorashadaas ay noqon doonto midda furan ee, warbaahintu ay goobjoog ka tahay ee, xoogna u saari doono sidii ee, du- ay doorashadaas u noqon lahayd mid ee, dhammaan dadka soomaaliyeed u horseeda doorashada furan Ee, ra-iisul wasaare waxa uu ku celiyey oo kale in ee, qoondada haweenku ay ka go-an tahay islamarkaana ahmiyad uu siinayo ee, sidii loo sugi lahaana uu maaragtay ee, xoogga saari doono Ee, intaa kadib ra-iisul wasaaruhu ee, waxa uu ee, aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa Ee, waxaana shirka sii waday oo ee, shirka guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed qadar Ee, waxaa ugu horreyn warbixin laga dhageystay ee, wasiirada amniga iyo difaaca ee, kuwaasoo ee, xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su-aalana la weydiiyey Ee, sidoo kale ee, waxaa ee, warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay ee, howlihii u dambeeyey ay qabanayeen ugu dambeyntiina wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda ee, soomaaliya ayaa waxa uu ee, golaha wasiirada usoo bandhigay habraac ee, shaqasiinta ee, xoogstada soomaaliyeed ee dibadda ee, waxaana ee, dood iyo maaragtay falanqeyn kadib ee, golaha wasiiradu ay u qaadeen cod cod aqlabiyada ayaana lagu ansixiyey habraacaas oo muhiim u ah shaqaalasiinta xoogstada soomaaliyeed
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaan tahay gabagabeynee barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhabo intan ku kulmaana barnaamijkan lamada asxaabta qiimaha ee qadarinta noomadan ammaan allah iyo madkumada kaalmaha sugaaneed waayo waayo
Adkii layga bee-